dayaxa gaadhe daruuraha kormaraya waa shacab waa muwaadin waa shacab dadaalaye isxilqaha dadkaygo
waa tahay heestaas isxilqaan halkaas aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeeni gaarka ahaa iminka waxaa ila taagan sugaal macali maxamuud oo aad taqaanaan oo kamid a wariyaasha warbaahinta qaranka sugaalow maxaad u joogtaa teatarka
waa mahadsantay cabdirasaaq maanta waxaan qabanaynay hawshii wasaaradaha baryahanba ay wadeen oo wasaaradda warfaafinta maanta kusoo aaday waxaan u joognaa guud ahaan maamulka iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafintu maanta waxa ay shaqo culus ka hayaan tiyaatarka qaranka oo hawshii isxilqaan lagu dhisayo oo dibudhis lagu sameynayo haatan waxaan daabulaynaa oo gawaari ku raraynaa qashin buux dhaafiyey qolalka tiyaatarka oo muddooyinkii burburka oo dhan qolalka ku jiray kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay wasaaradihii hore ee annaga naga horreeyey ku guulaysteen inay barxadda tiyaatarka soo dhoobaan oo ay isugu keenaan oo kasoo saaraan gudaha qolalka iyo barxaddii tiyaatarka qaranku caanka uu ku ahaa ee fanaaniinta ay ku heysi jireen annagu waxaan maanta ka bilownay hawshii in aan qashinkii inta ka qaadno barxaddii gaadiid ku daabulno dowladda hoose ee xamar ay ugu tala gashay in qashinka looga qaado tiyaatarka qaranka waayahay aad baad umahadsan tahay sugaal macali maxamuud ayuu ahaa oo kamid ah wariyaasha warbaahinta qaranka soomaaliya weli waxaad kala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminka waxaa ila taagan xasan kaafi xasan waxaad kamid tahay kaamirmaanada maanta een soo aaday tiyaatarka tiyaatarka qaranka aniga adigana de ana weliyaan ahaa adna de maanta kaamirmaanka maxduubi lahaa un baa tahay maxaa ku baxay wallahi maanta halkan ool colusaa ka dhacday shiinow waxa waaye maalmihii ugu dambeeyey waxaa kamid ahay kaamirmaanada duubo howlaha xilqaan maanta hawsha hawshii hore waa ka adkeed oo waxa waa maanta waxa waaye shaqadu waxay u arkeen mid dhaba si dhaba loo qabanayo macnaha waxaana ka dareemaya ka dareemaya macnaha shaqadu iyo sidai u socoto macnaha marka waxa waaye nasasho ma jirto il waxaa laga yaabaa in biyo lacagoo la nasto laakiin maanta hawshii saas way ka dubneed waxa waaye wa waa las waa laisdaba taagnaa macnaha qaar markii la yihahdo waxaa laleeyahay dadka qaar ma sahlaan madaal baa jira masxaabadu waa caadi wallahi horta dadka inkastay dad dhalinyaro u badnaayeen dhalinyarona waa taqaanaa waxa waaye way dadku way sports wada badnaayeen agaasimada guud kasoo bilaab qofka u hoose inta ka dhexaysa waxa waaye dhalinyaro leelahay shaqadu marka si fiican u socotaa waana ku faraxsanaha ina iskaa wax u qabo aan ku shaqeyno marka farxaday nooa waxaan umaleynaya de dhowr iyo toban bir ayaa soo aadaysaa oo laan isxilqaan ee ka soconaya tiyaatarka qaranka soomaaliya maxaa kuu baxay lahada wallahi waxa waaye kolley waxa waaye shaqada waa shaqa iska iska sadaqo adi xoogaaga sadaqaysane waxa waxa waaye guri waaye macnaa dadka waa dadyunka qaar inay inay si kale u turjumaan turjuntaana laga yaabaa oo markaa dhaho macnaha waxa waa ijira kugu socda tiyaatarna waa la dhisaa laakiin waxa waa waxaan guri waa wixii laga dhigtay ku xiran taha macnaha waxa waa adi gurigaana dhisay adi masaajid hadii haddii salaad lagu dukado waxa waa waa wax fiican waa laakiin haddii oo fal fiican lagu qabtay haddii marka waxa waaye kolleyba culammadu wacyigeli un weyaan wacyigeli waa xasan aada umahadsantaa shaqadooda arka saaxib kuusii fasaxda iska shaqayso weli waxaad nagala socotaan barnaamijka gaarka ah ee ka soconaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda ee soomaaliya marba qof ayaan wareysan doonaa hadday yihiin abwaanada hobolada waaberi hadday yihiin fanaaniinta hobolada waaberi hadday yihiin dadka dadka tiyaatarka dhisaya guundiyaasha iyo faryaamada intaba isugu jira marba dhinac waliba ayaan u wareysan doonaa marka waxaan ku duwi doonaa cabdisalaan mataan daacad oo isna halkaas nooga sii wadi doona barnaamijka gaarka ah ee radio muqdisho ka baxaya mataan hay
cabdisalaan baad macsan tahay runtii maanta ay tahay shan sadisha koytanaad ee sideed iyo toban qarniga koob iyo labaatan sanadkii sideedtanaad bishiisa koob iyo tobnaad oo maanta maalintii sanad ay u tahay waxaan aad u faraxsanahay in wejiyo oo fara badan oo runtii qaarkood ay faamos ama caan ka yihiin xunka soomaaliya aan wada shaqeynayno iyo asxaab fara badan dhanka warbaahinta ka watasanahay barnaamijka isxalaqaan maanta ay shiftiga wasaaradda raxmta ay leedahay runtii hobolada waaberi xiddigo badan oo kamid ah oo caan ayaa aan wada shaqeynaynaa dabcan ma rabo inaan magacooda sheego lakin ayaga iyaa isku sheegi doon sidaan magaca igama sheego kale runtii hawshii meel wanaagsan axkaasi ayay noo maraysaa laakiin waxaan jecel lahay isagoo iyagoo nin walba ku bilowdaan magaciisa saddexan inaan idiin dhiibo anagoo barnaamijkana runtii dib kusii dhamaystiri doona kusii dhawow shaaxib magacaada bas bilaabiya
magacaygu waa saciid daawud cali masxaf sidaas ii taqaanaanba kana tirsan hablada waa beri qaranka wasaarada warfaafinta wallahi billahi waa runtii hawsha waan wadnaa waanu ku dhex jirnaa waanu jecelnahay inaan macnaha sideenii hore haddaana heli karin si u dhow xataa inaan gaarsiino haddii allah ka awood allah awoodale una ogolaado waan ku dadaalaynaa inuu soo noolaado tiyaatarkan ay bulshadiisii mar labaad ku fiidsadaan haddii ilaahay ka raali noqdo
saciid intaadan iga tegin meeshaan markii la eego kolba dee dhal sanaanaa tahay daa-uud ayaa aabbaha ahaa aabbaha meeluu ka heesi jiray inaad ku heysato war
runtii waa waa taariikh aada u qurux badan waaye waa macnaha waxaan la heli karin in macnaha aabahii meel uu ku shaqayn jiray aniga maanta dib ugu shaqeeya waan ku faraxsanahay waana aadaan u rajayn jiray muddo fara badan maanta laakiin waxaa ii muuqata inaan waddadii hayo haddii ilaahay ka raali noqdo allaha noo fududeeyo wuu ku dadaali doonaa laakiin de ka war adoo shaqaysan kara in maalin kasta aad usoo baxda ka war inaad qayb ka noqoto online ahaan
taas waxaa waaye waxaa keenaya marxaladda waddanku uu kusugan yahay noqotay marka ma haddii aan filnaan ahay oo uu adduunka tirsan oo tiyaatarkana hoygaygii uu yahay haddana inaan isxilqaanka ka mid noqdo waa daruuri waayahay dhalinyaradii aad soo dhaweysay fanaaniinta da-da yar ee gobolada waaberi ayaa isna ila taagan magacaa ku bilow tahay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yihahdaa yuusuf maxamuud maxamed xaybar aan ku magac dheerahay yuusuf ka waran inaad doorta marka hore aad kusoo biirto gobolada waaberi walaalaad baan ugu farxsanahay inaan hoboladii qaranka soomaaliyeed aan kamid noqdo ee waaberi maantana aan joogo hoygii mursada iyo labadaalada oo ah tiyaatarkii qaranka oo runtii gabadhis aada u balaarina ka socdo aad baan ugu farxsanahay maxaad maxaad ilaa hadda ka korarsatay tiyaatarkii iyo hobolada aad kusoo biirtay waaberi dabcan waxaan ka kororsaday horta kow inaan kamid noqdo dadka ummadda soomaaliyeed wacyigeliya oo awaarneska ummadda ofag muwaadin walba si si gaara uga qayb qaataa anigu hees baan kaga qayb qaataa runtii wax weyn oo runtii isoo kordha bay tahay maadaama marka hore aanan bulshadeeda soomaaliyeed wax u sheegi karayn laakiin maanta waxbaan u sheegi karayaa waxaan joogaa goobtii ay ummadda soomaaliyeed lahayd oo ummaddana wax badan halkan looga sheego waxaan kaloo ka kororsaday tiyaatarka qaranka sheekaan ku maqli jiray runtii berisanaadkii oo dadkii bay soo fadhiistay aabahaiyo baa kamid ahaa laakiin nasiib waxaan u helay maanta iyadoo dabudhiskiisii socdo inaan kamid noqdo dadka mustaqbalka ku faani doona in dhismahan tiyaatarka dib loo dhisayo ay goobjoogu ahaayeen anigoo dadkana u heysayey mustaqbalkana waxaan rajeynaya isagoo qurux badan oo bilic leh inaan u heeso dadka soomaaliyada iman doona waayahay wallaha ishalqaan door cenkee aad ku leedahay runtii dodoorka wacyigelintan horta annago haddaan fanaaniin ku leenahay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo waa ku ammaanaynaa ishalqaan oo runtii isagu ku baaqay ummadda soomaaliyeedna waxay maanta u muuqdaan dad ka soo kabday wax badan oo runtii problem oo jiray markii hore maanta dadkii soomaaliyeed waa uga jeedaayo hadday noqoto shaqaalihii rayidka ahaa hadday noqoto bulshadii soomaaliyeed kale ee magaalada muqdisho degmooyinkeeda kala duwan deganaa oo maalinba qaybi timaado tusaaleba waxaa kugu firan isxilqaan in dadka soomaaliyeed u baahnaayeen keliya ummad wax u sheegta ummaddii wax u sheegaysana waxay noqotay dowladdeena dowladdu waa hooyadii waddanka qarankanna waa aabihiin waxaan aaminsanay maanta qof kasta oo soomaaliyeed inuu ku diirsaday ama dalka gudihiisa joogo ama dibadiisa a joogo isxilqaan keliyaasna maaha dhismaha tiyaatarka oo keliyaas maalidhow waxaa laga yaabaa inaynu bilowno laamiyadii meelihii kale ee qaranka muhiimka u ahaa sida mudacadii qaranka museumkii oo isaguna tiyaatarka ku dhow waxyaalo fara badan baa runtii xalqaan doorkaan ku leeyahayna waa door runtii aada u fiican bulshada soomaaliyeed dhegeysanaysan waxaan leeyahay dalkeenu wuxuu u baahan yahay inaynu dad ahaan u dhisano markaasaynu dowladdana wax ku dhisi karnaa dowladdeenu forty five percent waayo laakiin seventy five percent wax looga baahan yahay shacabka soomaaliyeed aada iyo aada umahadsantaha walaalo cabdisalaam daacada ila jooga laakiin de waxaa jira dhakhaatiir iyana issoo howlay oo markaas diyaar u ah cid waliba ilaahay wax nama gaarsiiye marka hore cid waliba ay wax soo gaaraan in ay dabiibaan diyaar u ah sidoo kalena inta aama shaqada la gelin u sheega waxyaabaha ay ka digtoonaanayaan sida cirbadaha iyo muraayadaha iyo wixii lamida oo jaqfadaha ay kamid yihiin walaal bal magacaaga ii sheeg magaci waa maxamed muuse cali waxaan ka kamid ahay tiimka caafimaadka halkaan u jooga inay ka caawiyaan gargaarka degdega ah haddii wax ay yani shaqada qaranka halka ka socota isxilqaan waxaa laga maarmaan ah inaan ka qaadno doorka nooga aadan annaga shaqadaas maadaama dad soomaaliyeed nahay waxyaalaha halkaan mid waxaa kamid marka hore horta intaan maadaama meesha meel laga shaqaynayo ay tahay qof uu riski la kulmi karo oo dhalag goyn karto ama bir geerika dhafeed sanadkale ay goyn karto qof markii hore xanuuno karooni karta yani xanuuno muddo sida asmada qabo kale iyo ay markii kumboorka waxaa dhex galaan ay asmada ku kici karto marka wacyigelin asmada qabo maxaa kala jira asmada waxa laga waa neef neef weeyaan qof hadduu neef qabay oo meeshaan boorka badan waa isagoon yacni waxyaalo protection oo ka difaacahay yani sanka iyo afka aan xiran uu dhex galo waxaa laga yaabaa inay ku kacabo oo halis geliso marka marka hore in dadku ay gloves gashadaan oo ay afka sanka wixii yani difaacayo ay xirtaan oo ay ka ilaaliyaan meelaha khasarta si yani degan ee taxadir la ay u maraan baan ku wacyigelin waxaa kaloo aan halkaan u joogna haddana inaan wixii yimaado markaas oo hadda maanta way dhacday qof kamid shaqaalihii intuu meel bir ay geyso isagoo dhiig baxayn aan u samayno dhiig aan u nadiifino dhiig aan ka joojino qalabkayga noo diyaarsan teedka nafta aan wadano oo aan ugu talagalnay haddii dhibkaankiina inaan ugu
way marka ujeedkii aad u timaadeen waad qabataa misleeda aad iyo aad waa qabanaa ujeedkaan maalin walba tiim naga mida oo diyaarsan baa halkaan yimaada oo shaqadaas waxaan xol badan ka maalin walbana waa la wallahan isxilqaan madaxweynuhu u cilaamiyey kolba dee wax lacaga laguma qaato adinka ujeedkiina wuxuu yahay isxilqaan miyaad qayb ka tihiin mase dad waxaad tihiin markii qofka ay wax u qabtaan galabtii ama dee xilligaa shaqada ka baxayd aan ku xisaabtama hadba waxaad qabataan waa mahadsan tahay sida magacaba ka muuqdo adigoo aad sheegtay barnaamijku waa isxilqaan saa darteed annaguna annagaa soo xilqaanay oo isxilqaan ka mid noqonay maadaama aan dadkii soomaaliyeed oo isxilqaan ay waajib ku ahayd barnaamijka annaga saas maxay waa isxilqaan annagana soo xilqaan marka si lacag la-aanaa wax ku qabataan xaggee ka socotaan waxaan ku soconaa saacadda ummadda soomaaliya jaamacaddii qaranku uu lahaa gabar kale ayaa ina dee ila taageen walaal magacaaga magacayga waa ramla xaashi maxamed waa mahadsan tahay runtii waa fikir aada u fiican ay la imaadeen dowladda soomaaliya waxaan leeyahay boqol kiiba boqol waan u mahad celinayaa madaxda sidoo kaleeto waxaan aada u gawaabinayaa dadka ka qayb qaadanaya barnaamijkan dhan walbay noqoto ha ahaado shacabka soomaaliyeed ha ahaato dhalinyarada wariyayaasha ama fanaaniinta ha ahaato wasaaradaha runtii barnaamijkan waan dhiirigelinayaa annagana sida dadkaas ay isku soo xilqaameen oo madaxda isku soo xilqaantay oo dowladda isku soo xilqaantay dad isku soo xilqaamay oo barnaamijkan inay ka qayb qaataan weliba cilmiga ayaga ay yaqaanaan oo ay barteen inay dadka ku caawiyaan halkaan u yimid aan nahay ramla adoo heli karaa isbitaal aad ka shaqayso ood lacag aad ku qaadan karto isweydiintu waxay tahay meel lacag la-aana maxaad kasoo doontan lahay
horta waa mahadsan tahay walaalkay midda koowaad horta lacagta wax muhiimad gaara oo ay leedahay ma jirto bini aadan haddaan nahay cilmigan sideeda waxaa dadka loogu adeegaa ma ahan keliya lacag waa in qofka bini aadannimadaada uga faa'iidaysaa iyo waxa aa baratay midda kaleeto dalkan waa dalkeenna muhiimna ma ahan inaan lacag ku qaadano inaan dalkeenna dhisano waa khasab waana wax waajib ku ah ummadda soomaaliyeed qof kasta ay noqoto inuu dalkiisa dhismihiisa ka qayb qaato barqadna waa weydiina barqadow adoo lacag heli kara oo isbitaalka shaqayn kara nasan kara wallahan isxilqaan oo qoraxdan kuleelkaa la taagan yahay oo haddana aada lacag la-aan ku shaqaynayso maxaa kugu jira dib waxaa igu sarrabay sababo badan baa igu sarrabay kow waxaa ka horta anuu waxaan ahay fadla caafimaad fadlaha caafimaadkana ujeedada koowaad ee uu leeyahay oo loo soo baro oo cilmiga loo baro ma ahan inuu lacag ujeedadiisa waxa weeyaan waa qof bini aadam naftiisa badbaado taas oo mas-uuliyadda i saaran waa kow aniga waajibkayga oo yacni shaqadayda iyo cilmigayga aan bartay waxaa iga saaran inaan yacni qof bini aadan aan badbaadiso oo marka labaad waxaan ahay soomaaliya shaqadan waa shaqo qaran waa xilqaan sidaa dartii aniga booska igaga aadan inaan ka qaataa iyaduna waa waa muhiimada labaad oo igu yar gabadhan kale ayayna siinaya oo dhakhaatiirta ay joogto kamid ayo walaal magacaaga carfoon cabdi cali igu celimo kale carfoon cabdi cali carfoon cabdi cali carfoon haye maxaad usoo baxda maanta yani ina dadka muwaadiniinta shaqeynaya xilqaan ku qoran barnaamijkaas inaa caawiyayo oo imaada maanta ilaahi hadda qof aad caawisay ma jirtaa mase maalintii kugu horeysan ayaad imaata maya ma waa maalintii labaad a imaanayo dad badan oo caawi way jiraan maasha allah oo noo imaado oo caawino xanuun ha ahaayo ama dhaawac soo gaaro way jiraan dad badan oo caawino carfoon iyo saaxiibada kale aad bay mahadsan yihiin waxay iiga warbixinayeen qaabkay dadku dabiibaha waa dhakhaatiir da-yar oo barnaamijka isxilqaan qaybka iyagoo lacag qaadanaynin ayay diyaar waxay yihiin shaqaalaha qaranka ee ka shaqeynaya oo laha isxilqaan cidii wax soo gaarsa cidii ay wax soo gaartay gaarsiiye in ay dabiibaan mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo kor ay wax ka gaareen ayaan u jeeday iyagoo dabiibaya iyo cabdilaam
cabdirasaaq oo runtii maanta waa maalin run taariikhi ah waxaan ku xusuusanayaa riwaayadii caanka ahaa tiyaatarkan aan ku galay inta u dhacaysay sideetan saddex sideetankii ilaa iyo toddoba iyo sideetankii waxaan xuseynayaa binillahi alkariim sidaa intaa hawsha ay ku socota dhib ku socoto inay suurtagal noqoto in rag waaweyn fanka soomaaliya caanka ah ama abwaaninta waaweynada soomaaliyeed ay macquul tahay in dib aan runtii ugala qayb galno riwaayada waaweyn ay sameeyeen inkastoo ay gabaabsi iyo namasada gebgaban yihiin raggii fanka soomaaliya caanka ama aasaasay noloshooda sida hadda ninkaan ka xasuusana hadda hadda qays oo kale ama yani runtii saadiid maxamed shabiye iyo adigu rag caynkaas raxmatullahi mudde iyo aan ilaahay ka raysanayo inaan nolosha ku aragno iyagoo rawaayada daynta sumciyadday aan dadweynaha soomaaliyada kaga qayb galayaan oo dalo sameynaya siisa ma xayeysiin haddana dib loo soo yegloolo baskii caanka ay ku ahayd gobolada waaberi ay ku qorneed hooyadii fanka gobolada waaberi waayahay cumar faarax cali oo kamid ah howlabeenada wasaaradda warfaafinta gaar ahaan shaqaalaha wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona ayaa imka de xidhan geeskii uu ku shaqaynayey ayaa imka halkan taagan aan jeclahay inaan udhiyo cumar wartada maanta waa maalin taariikhiya runtii shanta agosto shanta madow shanta bisha koob iyo tanaad laba kun iyo sideed iyo tobanka qarniga ku labaatanaad sanadkii sideed tanaad bishiisa koob iyo tanaad maalintii dhishanaad waxaana soo nimid inaan wadajir uga qayb galno hawshan isxalqaan ee madaxweynaha jamhuuriyadda ku baaqay howlwadeeno fara badan oo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ka tirsan howlada waaberi meesha joogaan marka mikrofoonkan kugu wareejiyo iyadoo barnaamijka uu toos ah hawada ugu jiro barnaamijka islaan raadiyo muqdisho cumar
halo saakay waxaa soo galnay aroortii hore saakay barnaamijka oo iscilqaan anaga iyo dhammaan tiimkii wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda soomaaliya federaalka waxaan ka qayb galnay barnaamijkan saakay halkii saac ayaan halkan soo galnay hadda waxaa socoto shaqadii shaqadii waxay iskugu jirtaa nadaafad dayactir waxay noo maraysaa meel fiican waana ololaha isxilqaan oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha ay ku dhawaaqeen wuxuuna maraa meel fiican oo maraa waxaa waxaa noo muuqday firfircooni oo aada u weyn iyo iyo yibidiino iyo rajo wanaagsan tiyaatarkii wuxuu noqon doonaa mar dhow oo mid oo loosoo dimaashaa tago wacyigelintiisana meeshiisoo ka wada doonaa marka aadan uu faraxsannahay howsha meesha ka socoto
waya aad iyo aad aad ood umahadsan tahay saaxiibkay macalinkayga ood mahadsan tahay qaybta carabiga ee wakaalada wararka ee soomaaliyeed ee sora ayuu kamid yahay weli waxaad nagala socotaan barnaamijka gaarka ah ee ka baxaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marba qayb marba qayb ayaan ayaan qaban doonaa qays cali shire oo kamid ah bartilmey qanad radio muqdisho ayaa ila taagan allah isqalqaad ayuu qaybka yahay qays soo dhawow waa mahadsanta cabdisaaxiine saaka waxaa ku sugannahay xarunta murtadayda wasaalada national theater waxaan qayb ka nahnay haddaan aan wasaaradda warfaafinta ololaha isxilqaan oo aan saaka tookadeena soo kalsinayno oo aan ka shaqaynayno meeshaan ilaa haddana hawsha si fiican inoogu socotaa barsadeeqaa lagu hoolayna wax qabeeye
waa arrin fiican in dalka loo shaqeeyo oo dhinac walba looga shaqeeyo waya qays aada umahadsan tahay leyla cadeen cusmaan ayaa ila ila taagan oo kamid weriyaasha maanta qayska ah ololaha isxalqaan inay ka qayb qaataan leyla weriya ta haddana waxaa la isweydiinaya ololahayda qayb ka tahay aye
runta horta ololaha isxilqaan maanta oo markii igu horeysa aan ka qayb galo wallahi aada igu ii farxad gelisay maxaa yeelay yani bulshadeena hadday isku tashato dab aan waxbaa la qabsan karayaa sidaas darteed shaqaa muxuu arkaa maanta wasaaradda warfaafinta inay kaalin fiican ay ciyaartay aad ayaana u bogaadinayaa barnaamijkani waa fikrad fiican horta fikrada dowladda marku bixinaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo curiyey barnaamijkani isxiqaam yacni in yaroo contribution ah wadankaaga aad ku darbiso mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka wadankaba anfacaysa oo wax alla soo dhaweeyo maantana waa ma kala harno meesha waxaan ujeedayay agaasimayaashii shaqaalihii dhammaan asxaabihii dhan waa aad tv raadiyaha looga yaqaano ma markii kuugu horeysaa oo aad ka qayb qaadato ololo lagu dhisayo xarun dawladeed oo aad ka qayb qaadato ha waa markii igu horeysay aan ka maxay aan ka qayb qaato laakiin waxa ay ku keesataa inaan maalin maalmada u dambeysa aynu uktilaabsanayno caruurtaada waxaad dhihi doontaa tiyaatarka wax unbaa ka dhisay ha mustaqbalka waxaa leeyahay tiyaatarkaasi maalin wax ka dhisay
waayahay leela cadceed cusmaan oo ka wada wariyaasha da warbaahinta qaranka ayay ahayd oo barnaamijka gaarka ah iga la qaybgelayay idris oo qayb ka ah qaybta shaqada iyo shaqaalaha ayaan goordhow siin doonaa hase yeeshee markaan waxaan idinku duwi doonaa agaasimaha wakaalada wararka soomaaliyeed ee sona agaasimaheede agaasima kusoo dhawow bal barnaamijkan gaarka ah
waa dhowahay asalaamu calaykum raxmatullah raadi waan salaamaya maanta wasaaradda waafinta waxay doorkeedii muhiimka ahaa maadaama tiyaatarkii waayada hoos tago dhammaan agaasimayaashii shaqaalaha qayb ka mida ayaa maanta meeshan soo imaaday oo hawshaas qaanka oo ku baaqi madaxweynaha maanta wada qabanaya oo kashi wey iska qabta wey marka waxaan hambaliyanayaa dowladda muxuu ahaa federaalka ugu sarreeya madaxweynaha wasaaraha baarlamaanka dhammaan golaha wasiirada iyo dhammaan shaqaalaha gaar ahaan waxaan balyana wasiirka wasaaradda mudane dahar xamuud geele oo runtii nagu dhiirigeliya inaan maanta meesha imaano oo qayb ka qaadano waa mahadsantiis way qayb marka ahayd inta maanta carada iyo qashinka qaadis aad iyo aad waxaan kamid ahaa qaybta qaadanaysa oo badirka ka qaadisay ku shubaysa muxuu ahaa dambiilsi ayaan kamid ahaa doodkeena waa qaatay waayahay agaasimaheede agaasimaha wakaalada wararka soomaaliyeed ee qaranka ee zona ayuu ahaa oo barnaamijka gaarka ah ee ka soconaya raadiyo muqdisho igala qaybgelaya sidoo kale markaan waxaa ila taagan tafsiraha wakaalada wararka soomaaliyeed ee zona tafsira bal kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ee radio muqdisho ka soconaya waa mahadsan tahay sheena waa ku dhawa haye dalkii loogu talagalay ololaha isxalqaan ee lagu dhisaya tiyaatarka qaranka ayaad wataa sidii loogu talagala shaqadaada ugu qabto bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad runtii shaqo fiican aa meeshan ka socoto runtii waa wax aad u qurux badan runtii soddon sano jir ayaa nahay markaan xagga runta ka hadlayo weligii barnaamijka shaqaanka ma qaybgelin runtii maanta aadan ugu faraxsan dareenkii lama soo koobi karo sababta iskaa wax u dhiso waan maqli jirna laakiin maanta si practic aan udhex joognaa shaqadii dad aan geesaan kagu jirna waxaad arkaysa agaasimihii guud oo nohorkacayo badiilkiisa qaadanayo oo agaasimayaashii kale ay ku jiraan runtii waa wax aad u qurux badan runtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan maxamed cabdullaahi farmaajo aad baan ugu ammaanayaa runtii dabcan wuxuu sameeyey wax aad u qurux badan oo ah runtii barnaamijkan isu dhawaaqay waa wax dalkeenu u baahan yahay runtii burburka meeshan ka muuqda markaa aragti dabcan waxaad go'aansanaysaa in meeshii aad u inaad u shaqa tegi lahayd wasaaraddii inaad halkan usoo shaqatasoo ka shaqayso runtii waa wax aad u qurux badan in dabcan laba jibaaro maanta sidaad meesha ka arkaysay runtii waxaa kaloo runtii aad ugu farxnay oo annaga noo dheeraa wasaarad ka ahaan micnaha waa kooxdii waa beri oo runtii dabcan dhiirigelinaysay oo heesahoodii meesha kusoo bandhigayay oo gubaabo ahaa taasna waxay dabcan sii laba jabaartay shaqadii aan qaba aan qabanayna maanta waxaana jeclaan lahayn markii dabcan wasaaraduhu ay dhammaadaan ka warfaafin ahaan inaan anagna kusoo laabano meeshan oo runtii aan inta usoo shaqo tagno marka siina waxaan leeyahay barnaamij aad u qurux badan waayo waxaana jeclaan lahaa in dabcan macalida iika sidan oo kale xarumaha kale oo burbursan ee dabcan danta guud in sidan oo kale dabcan haddii waa la yidhahdo laga yeelo taas ayaan runtii insha allahu tacaala jeclaan lahayn aad iyo aadaad umahadsan tahay tafsiraha wakaalada wararka soomaaliyeed ee soona ayuu ahaa oo barnaamijkan gaarka ah ee ka soconaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad kala socotaan waxaan weli si toosa barnaamijkan idinkaga soo gudbinaynaa stuudiyaheena kumeel gaarka ah tiyaatarka qaranka soomaaliya allaha isxalqaan ayaa tiyaatarka si habsamida uga soconaya maantana waxaa ku qoran wasaaradda warfaafinta soomaaliya maalinba wasaarad ayaa timaada dhowr iyo toban maalmood ayaa ololahan ay socdaan iminka waxaa hor yimid agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda warfaafinta agaasim cabdiraxiim agaasim soo dhow aadan u dhowaa cabdisaaq waa maasantahay waayahay bal ololihii badilowgeedu waatad noo hadashay maxaa soo korna bal si wax loo wado wallahi aada umaadsanta cabdisaaq waa adiga iyo dhegeystayaasha waa idin salaamaa saaki sideediiaan soo galnay shaqadii tiyaatarka maanta waxaan ahaynay maalintii shirkigii wasaaradda warfaafinta ee la heeday shaqaalo ka tirsan wasaaradda saaki sideedii soo galay oo isugu jira fanaaniinta gobolada qaranka waa beri iyo weriyaasha iyo shaqaalaha kaleba markii aan nimiday waxaana la siiyey habka shaqada iyo farsamada ay tahay shaqooyinka waa isqaybinay qaybtii nadaafadda ayaa maanta shaqa xoog loo ka jirtay gaadiidkii lagu qaadayay qashinka ayaa noo yiilay halkaas waxaan ka bilownay inaan qashin qaadkii iyo ururintii qaybta ugu koreysa oo tiyaatarka ayaan qashinka soo dejinay
waxaa naga horreeyay dabcan qashin ay diyaariyeen oo ay soo dejiyeen saaka waa rabnay marka hawsha si habsamada u socotaa si oo firfircooni leh guubaabo badanaa socoto oo warada qaranka waa beri ay u sameynayaan shaqaalaha shaqada ku jira haddii aa lahayn qaybta heesaha haddii aa lahayn qaybta oo barbaarta gaashaaman marka shaqa wanaagsanaa ilaa hadda socota xilligii insha allahu shaqada ay ma dhamaataan ka raalixin doonaa annagoo faraxsan oo dalkeena iyo dadkeena barnaamijka shalqaan dalkaaga ku dhig saaka shaqa fiican kasoo qabanay hagaajinii shaqadii shaqaalaha adiga waa shaqaalahana dee waa ku kormeereysa adigana hawsha dhinaca ayaa ka wada sidii aada u rabtay oo wasaaradda inay u qabato shaqadan shaqaalahooda aada u rabtay ma u qabtay wallahi aad iyo aadaan u faraxsanahay sababta waxaa waaye mashruuca shalqaana la yidhahdaa barnaamijka shalqaanku waxaa waaye qofka inuu awoodiisa uu qabto dhalinyarada awoodooda inta ah waa qabteen oo aanay ku dadaaleen shaqa fiican
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ay la taageen agaasime soo dhawow bal shaqada iyo qaabka
shaqada si fiican ay u socotaa waana ku faraxsannahay ilaahay baan uga mahad celinaynaa inaan nasiib u helnay inaan maaragtay ka shaqayna hawsha noocan oo kaleeta oo ah adeeg ummadeed adeeg dowladeed adeeg dad dal waana ku faraxsannahay amrigeena ilaahi subxaana watacaala inuu nagu simay in dalkeenna ishalqaan aan uga qayb qaadana dhigmiin waayo waxaan leeyahay agaasimuhu ma shaqada ayuu ku kontaroolaya shaqaalaha wasaaradda warfaafinta mise qayb ayuu ka qaada kafaani waan suu jeedaa maxaad leedahay runta waan shaqaynayay shaqaalaha inaan kontarool keliya maahan maanta halka waxaa loo joogaa anagoo siman ayaan shaqaynayna qof kasta oo muwaadin ah oo wasaaradda ka shaqeyn xil xilka saaraa oo kale ayaa isaaraa dhagaxyo badan iyo caro badan iyo biro badan iyo qashin gacanteena oo ku qaadnay kuwo kalena waan rajeynaynaa insha allah inaan qaadno waana ku faraxsannahay waana shaqo dalkeena iyo dadkeena aan u hayno waa waxaan u ara- u aragnay inay tahay dhaxal rasmi ah oo nafteenna iyo dadkeena iyo iyo iyo mustaqbalkeennaba ay muxuu ahaa adeeg u tahay dad badan oo derbiyada fadhiya oo dalkan dubintiisa ka qayb qaatana waxaan leeyahay fursad aad ku daahirisaan aad haysataan oo haddaad derbi dubisay laba derbi dub waayahay marka shaqaalihii soo xaadiray shaqada sidii loogu talagalo mau qabteen sida waad ku haysay aad iyo aad sidii loogu talagalay iyo si ka qurux badan intaba way u qabteen waa dad muwaadiniina oo maaragtay iyagu ku qanacsan shaqada oo raba inay qabtaan u diyaarsan inay shaqadii sameeyaan marka ilaa hadda sidii loogu talagalay ayay shaqada inoogu socoto waayo si waxaa kusugisaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ummadda u diyaara inay ka qayb qaataan digididka wadankooda maxaad leedahay
waxaan leeyahay ogaada waa fursad laga yaabo inaysan berri jiri karin tiyaatarka qaranku ma dunsanaan doono sanado dambe insha allahu tacaala goobaha kale dunsanay sanado kale ma dunsanaan doonaan dalkaana qurux badan oo dhismay ayaad arki doontaan biidnillahi kariim marka sumcad iyo sharaf ku qaado inaad kamid noqoto kuwa hagaajiya dalka oo berri guriga quruxda badan ee meeshaan kasoo bixi doonto aad wax ku lahaato aad dhahdid anigaa wax ka dhigtay gurigaana wax ka dhigtay maktabadaan wax ka dhigtay tiyaatarkaa wax ka dhigtay muxuu ahaa garoonka banaadi muqdisho stadium wax ka dhigtay wax ku yeela dalkaaga saasaan leeyahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala ayuu ahaa oo isagoo shaqadii ku guda jiraa ee aan la kulmay islamarkaana aan weydiinayay sida shaqada ay u socotay weli waxaad nagala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda ee soomaaliya waxaanan toos barnaamijkaan idinkaga soo teginaynaa stuudiyaheena kumeel gaarka ah tiyaatarka ee qaranka soomaaliya tiyaatarka dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray haddii aan u sharaxo waxaa ka socda naolli ishalqaan oo tiyaatarka lagu dhisayo laba qaybood ayay isugu jirtaa shaqada tiyaatarka ka soconaysa qayb na waxa ay ku aadan tahay in qashinka iyo carada taalla na gudaha tiyaatarka laga qaado islamarkaana baabuur u diyaar ah oo ay soo dirtay dowladda hoose ee xamar la saaro qashinkii carada taalla qaybna waa waxaa la dayacsirayaa inta lisdhihi kara dayacsir ayay u baahan yihiin meeshaana waxaa ku jira shaqaale loo diyaariyey marba meel ayaan kasoo qaban doonaa arrintan ku aadan ololaha isxalqaan oo weriyaal fara badan ay ka qayb gelayaan iyo weliba qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya waayahay markaan waxaan siinayaa mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya magacaaga banigu bilow bismillahi raxmaani raxiim magacayga cabdicise cabdullahi cali oo ku magaca dheer birka haye maanta waxaa halkan u joognaa barnaamijka isxilqaan ee madaxda qaranka ku dhawaaqeen waxaa kasoo qayb galay dhammaan madaxda mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda warfaafinta iyadoo aad u qabanayaan hoosha baaxadda weyn ee nadaafada iyo derbi dhisidda iyo maanta ninkii derbi dumi maanta laba derbi aa dhisi jaanis u haystaa taasaa leedahay haa ninka derbi dumiye saddex iyo afar wuxuu ka dhigi karaa ha ka dhigo waxaa leedahay dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafinta anigu ku hadlayo magacooda howl baaxad weynaa meesha ka socoto ee hala shaqaysto waayo marka ee, nin aada da-yarna waa tahay ololahan isxilqaan ololaha ka horreeya oo la yidhaahdo ee, iskaa wax u qabto ee, ololahan ayaad hadda soo gaartay waa ma ma lagu hogaaminayaa oo mise adiga ayaa si dara u qabsanaya hawsha maya waa waa qofka wadaninimada wadaninimada waa qofka wax ku jirto waa waa wuxuu dareemayo ma ahan wax lagu hogaamiyo wadaninimada qofka Een, haddaan maqli jirnay oo, ee, aabayaasheen awowayaasheen hadday dhihi jireen maxaa laa barnaamijka iskaa wax u qabta ee waxaa wax kusoo dhisnay daar hebel guri hebel iskaa wax u qabta- u qabtaa kusoo dhisnay maanta waxaa jaanis ku haysanaa isxilqaan inaa wadankan wax ugu qaban shaqay aad aa umahadsan tahay weli shaqaalaha wasaaradda ayaa ila taagan maxamed duba waa taqaanaan Eh, maxamed hayeso dhow madhowyahay cabdisaaq aada wanaagsan tahay inagoo ka kooban tiro konton iyo ka badan oo ka tirsan shaqaalaha warfaafinta oo dhowr waaxood isugu jira waxaan ku sugannahay golaha siyaasaska qaranka oo ay ka soconayso shaqada isxilqaan oo horey ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasaaradaha dowladda ayaa degmadii ugu qayb qaadanayay maalmihii lasoo dhaafay inta howsha ay socotay maanta waxaan ku qornaa jadwalka ama tartanka shaqeed ee wasaaradda warfaafinta shaqaalaha ayaa firfircooni kusoo galay ee shaqada iyagoo runtii ay ka muuqanaysay feejinaan iyo weliba eh, in ay shaqada ay aad eh, u qabtaan iyadoona ilaa hadda ay shaqada socoto oo wediya shaqada ay noo bilaaban doonto Eh, tanina waxay caddaynaysaa in burburki burburkii kadib maadaamaana dhallinyaradii soo hana qaadan burburki kadib in ay fursad inoo tahay in dalkeena aan jilxaad ku dhisanno waxaan rajaynaynaa insha allah in inta barnaamijkan uu socdo aan kusoo laabanno kaalinteena labaad aan ka qaadano ilaa saddexaad ilaa afraad iyo xarumaha kale dawladda ee kuwa maxamed laakiin isqataan oo maqli jirtay iyo iyo iyo iska wax u qabta iyo oo xarumaha dawladda lagu dhigtay maanta iska wax u qabta adaaba dee qaybta ah maxay tahay muhiimadaada geedkan geedkayga wuxuu yahay wadankan dadaa soo dhisay dadka haddana waaweyn maalin kasta waxaan yidhaha wadanka idinkaa burburiyey annagaa soo dhisnay waxaan waxaan rabnaa inaan annaga tusi karno inaan tusi karno Een, kii eh, eh, eh, hal eh, derbi dumiya inuu shan derbi dhisaa si dalka uu dhisin waaya tafsira t v-ga qaranka ayaa sifaytal muuse ayaa ila taagan tafsira bal kusoo dhawo barnaamij gaarka redi wanaagsan tahay staff aadi muqdisho barnaamijka gaarka ay mukiim ku shaqeynaan waa u mahadcelinayaa waxaan isleeyahay barnaamij laftigiisa ilqaam ah barnaamij gaar laga sameeyo Eh, runtii maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan shaqaalihii wasaaradda maxaafadka inagoo kamid ah inaan maanta imaano xarunta saafirta ama golaha murtida iyo wacyigelinta oo aan ka fulino dhowr fiis oo jacdaam ah ilaa laba fiisa hadda kasoo qaadano mid kalena uu noo hasan yahay ilaa maanta eh, inaan xilli dambe ku gaarnaa rajeynaynaa laakiin waxaan isleeyahay wasaaradaha kale ama shaqaalaha kale ugu duwan yihiin waxay la- waxay la xiriirtaa tiyaatarka waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda warfaafinta bacdana wasaaradda warfaafinta uu tiyaatar ka tirsan yahay annaga waxaan dhisanayna maanta waa gurigeeni waxaan dhisanaha marka annaga lex jeclo gaar ah inay nagu hayso saa daraaddeed ee nagu fasbiyasana inaan waqti badan shaqeyno inaan u dhabar adeegno qoraxda iyo kulaalka waxaa kaloo muhiimka ah oo raba inaan ku daro barnaamijka dalhaan iyo fahamka laga haysto dabcan dadka ku maqaansiiya dadkii qofka aanan halkan imaan ayaa ayaa ayaan ayaana faham badan ka haysa laakiin qofka halka imaan wuxuu liis ku arki karaa shaqada meeshaan ku socota Eh, sida dadka mataqaana ku caawinayaan sida shaqada loo fulinayo sida loo qaybsanayo nidaamka ku jira waxaan aaminsanahay mada- madaxda sare ee dalka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ugu horeeyaan fikrad aada iyo aada u qurux badan ayay ayay ayay shaqaalaha iyo guud ahaan dowladda ka dhex abuureen waxaana isleeyahay wax badan ayuu tari doonaa Eh, waxaana uu dib u celin doonaa dabcan hay-ado kala duwan oo dowladda iyo dalka dalka soomaaliyeed uu leeyahay eh, in lagu dhiso waxaana rajeynayaa in dalka dhan mudaari doono dalka ugu dambeeya rabo inaan soo dabagabeeyo waxa uu la xiriira dowladda soomaaliya awoodeeda waa shaqaalaha dadkan kheyraadka ugu weyn oo haystana waa dadkii Eh, saas oo kale kheyraadka ugu weyn ee soomaaliya ay haysato waa in dad dhalinyaraha ay yihiin boqolkiiba wax lagu shariyo siddeetan iyo kow ama ka badan marka waxaan isleeyahay wadanka fursad aad iyo aad weyn ayuu haystaa waxaana eh, muhiim ah inaan loo fiirin yaa dowladda wasaare laakiin qof kasta oo soomaali ah oo muwaadin ah inuu ka qayb qaato wadankiisa sidii dib ugu dhisan lahaa sidii dib ugu horumarin lahaa waxaa leeyahay faysal shaqadiisii muxuu uga soo tegay runtii aad iyo aad iyo aad waa su-aal fiican Eh, inta ugu badan shaqada ama xafiiska waxaan geli jiray todobada ilaa ilaa toddobada subaxnimo hal sac subaxnimo ilaa sideedda intuu dhexay xilligaas oo marka xafiiska tago kormeer kadibna sagaalka shiraa geli jira laakiin maanta aad bay ka duwan tahay halkii toddobada aan ka geli jira xafiiska ama shaqada guud ahaan maanta waxaan toddobada kasoo galnay xarunta golaha mulkada iyo wacyigelinta qaranka oo aan shaqada shalqaam annagoo dhammaanteen aad iyo aad ugu diyaar garownay inaan imaano waxaan rabaa inaan umahad celiyo wasaaradda iyo madaxdeeda wasiirka ugu horeeya agaasimaha guud oo na hogaaminaya hadda runtii diyaargarowga ay geliyeen shaqaalaha sida dadka loo dareensiinaya in gurigooda dhisanayaan galoofiska iyo dareeska loo diyaariyo runtii maamulka iyo madaxda kale ee wasaaraddana waan ku ammaanayaa aad iyo aad waxaan rajaynayaa marka wasaaradaha kale ee dowladdana iyaguna inay dareemaan inay dhisanayaan gurigooda oo aan la dhahin wasaaradda faafida oo keliya ayuu ahaa meeshaan ama ayuu hoos
waa mahadsan tahay tafsiraha t v iyo qaranka soomaaliya ayuu ahaa faysal muuse maxamed oo igala qaybgalayay barnaamijka gaarka ah ee ka baxaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale xarunta tiyaatarka qaranka waxaa waxa waxaa igula sugan qaar ka mid ah wariyaasha idaacadaha madaxa banaan ka shaqeeya mid midaan usiin doonaa cabdiweyaan siinaya cabdiweli soo dhow waa dhowahay waa mahadsan tahay cabdisaax waayahay niyow tiyaatarkiyaad joogtaa maanta maxaad tiyaatarka
tiyaatarkaan joogaa maanta xanuun maana inaan ummadeena wax la qabsano maadaama maanta wasaaradda warfaafinta ay saaran tahay xilqaan oo mas-uuliyadda dadka soomaaliyad oo dhan ay ka wada saaran tahay inay dalkooda iyo dadkooda ay dhistaan wasaaradduna maadaama aan isku bahnahay maanta ayagu ay lahayn shaqada inaan annaga shaqada dhinaceena aan kala qabanno oo aan inaan garab taagannahay oo warfaafintu ay halmi tahay wasaaradda keliya aysan ahayn oo dee idaacadaha madaxa banaan iyo wariyaasha madaxa banaanba naftigooda ee wasaaradda qeybbay ka yihiin
aad iyo aad cabdil waa mahadsan tahay buraan diini faaraq baa siinaya buraan soo dhowo cabdirasaaq aad waa mahadsan tahay adiga iyo baashaushow waan salaamaya hadar ka wanaagsan baan dhegeystayaasha waxaan joognaa tiyaatarka qaranka golaha murtida iyo wacyigelinta oo runtii uu ka socdo ololaha isxilqaan maanta waxaa iska lahaa wasaaradda warfaafinta marka maadaama warfaafintu ay hormud u tahay warbaahinta annaguna qayb baan ka nahay dhinaceena ayaan ka qaadanayna marka ololahan isxilqaanka oo tiyaatarka lagu dhisay meelo badan waddanka in annaguna markeena aan ka qayb qaadano oo aan bogaadino weeyaan marka warfaafinta iyo tiyaatarka iyo wixii dhan waa isleeyihiin marka waxaan leeyahay de waa hawsha un socota ayaan annagana dhinaceena ka nahay laakiinse maalin kastoo kasoo muuqataa un tiyaatarka haade anigu deris bay xarunta radio kulmiya iyo tiyaatarku waxa waaye waa way isu soo horjeedaan marka fanka iyo saxaafaduna ma kala maarma maadaama hawsha warbaahintana wacyigelinta ay qayb ka tahay iyo madadaarada tiyaatarkiina uu yahay dariyo mugtida iyo wacyigelinta annaguna waxaan qayb baanu ka nahay markeena oo waxa weeye maalin kasta waan dhex taaganaa maanta keliya maaha maalin kasta ayaan joogaa waayahay wariyada sidoo kale akrin iyo sport war akrin iyo sportis iyo madadaalo ayaa isna ila taagan soo dhowo waa mahadsantaha cabdirfaqsiin waan salaamaya dhegeystayaasha iyo bahda warfaafinta guud ahaan sida aada horeyba usheegteen tiyaatarka qaranka ayaan degnaa maantay oo ay ka socoto dib u dayactir wasaaradda warfaafinta ayaa iska lahayd annagana waa kala soo qayb galnay sida burhaan uu sheegay asxaab fara badan oo aanan baryahan isarkin aan isku aragnay oo isku kalaanay meesha de shaqada si fiican ay u socoto waan rajeynaya insha allah inay mara dhal noqoto oo tiyaatarkii qaranka iyo oo loo bixiyo golaha martida iyo wacyigelinta inay dib usoo laaban doono oo dadweyne fara badan oo soomaaliya ay ka faa'iidaysan doonaan inaguna aan ka faa'iidaysan doono oo fanka soomaaliyeed uu kor u kici doono iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada si dalka uu dib ugu dhisay aydiid cabdiraxmaan aadan ayuu ahaa caydiid aad badan mahadsan tahay weli waxaad nagala socotaan barnaamijka gaarka ah ee ka baxaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminka shaqaalaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxaa la hadlaya agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala bal aan idinku dugo dad badan baa jeclaa doona oo dhihi doona maxaa taariikhdaas uga mid noqon weysay taariikhdaas maxaa maxaad uga mid noqon weysay ee dhismaha dalkaada uga qayb geli weysay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee dhalinyarada ah ee annaga nalafaca ah haddii marar badan ladinku wafaanay in dalkan lagu soo dhisay muxuu ahaa iskaa wax u qabto maanta waxaan haysanaa isxilqaan waa fursad waa maalinteenna waa taariikhdeenna waa dalkeenna waxaan kaloo leeyahay dad badan oo laga yaabo dalkan duwantiisa inay qayb ka qaateen oo durbiyada fadhiya soo istaaga maanta durbiyada dumisooyin baa dib loo dhisaya ka qayb gala dibi dhiskooda waxaan ku faraxsanahay ilaahay subxaana watacaala aan uga mahad celinayaa khilaf kale maaha maanta anaga shaqada ku jirna inay soo jeclaystay oo ay shaqadaasi soo dhanqistay oo ay keentay fanaanka weyn ee soomaaliyeed ee qaran salaad maxamed sarti salaad derbi ayaa wada taqaanaan cizi iyo karaamo iyo sharaf ayay noo tahay taas waxay noo sheegi doonaa dabcan waxaan rajaynayaa inuu maalmo badan dalkaaga uga soo qayb qaatay waa munaasabad kale dhallinyaraan nahay aan ka faa'iidaysano waxaan rabaa inaan abwaanka u dhiibo isaguna kulley maaraya isagaa siin doona insha allah uu dhihi doona kelimad laakiin waxaan rabaa soo dhowo waa dhallinyaradii waxaan nahay jiilkii burburka ku soo koray waa shaqaalihii wasaaradda warfaafinta waa bahdaadii waxay maanta u taagan yihiin inay dhagax dhulka yaalla qaadaan oo ay ka qaadaan meel aysan munaasib ku ahayn oo ay geeyaan meesha munaasibka ku yaal inay derbi diindiinsan dhistaan inay dalkooda dhistaan haddii dhallinyarada soomaaliyeed lagu calaamadeeyna dalka duniyaan maantay waa ubadkaasi waa u taagan inay dalka dhisaan maasha allah horta waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaa kaloon salaamayaa dadka fanaaniinta ayaan iyana salaamaya warfaafiyaasha wariyayaasha ciidamada dawladda cid walba waa salaamayaa horta gurigan waan ku faraxsanahay markii aan arkay iyadoo madaxweyne u dhagaxa dhigayo oo tiyaatarkii dib loo dhisayo farxadna baaday ii noqotay sababtoo ah waa lugtiin lexdameeyadii markii soomaaliya ay gobonimada qaadatay beesha oo fanaaniinta lama xasuusnayn sidii la rabay looma xusmadgelin waxaa xukumi jiray nin adigu wariyaaska ah markaas oo hadduu u bato dugsi dhexe ka baxay sananiintu way ceysunaayeen oo maxaa tidhahdaa mushaar fiican ma haysan meel kastay joogaan timbareedi ayay ahaayeen shaqo fiican ma haysan dadka ilaahay raalligaas ka noqdo qabrigiisa ku qaboojiyo maxamed siyaad barre waxaa dhacday in maarata oo wax badan dalka u qabtay waa wuxuu yidhi war waxaan qabtay ma sheegtiine waxaan dhibay waxba ayaad leedihiin marka horta qabrigiisa allah u nuuriyo maxamed siyaad aadan u ictiraabsanahay aniga waayo annagu marka waxaan ahayn fanaaniintii xoogga ayaa markaas ahaa waxaa dhacday in iyadoo markaas markii dawladdu ay dhalataba in laga bilaabay in fanaaniintii si fiican loo maareeyo oo la hagaajiyo waxaa dhacday gole ma aanaan lahayn qola raadi hargeysay joogtay qola raadi muqdisho ay joogtay qoladaas kooxdii ciidamada ayay ahayd saddexdii kooxood ayaa laysu keenay tiyaatarkaa looga dhigay maxaa yeelay raadiyaasha ayaan markii hore joognay mid aragtay oo la xukumi jiray golihii fanaaniinta la sameeyey waa asabtaan ad aragtaan golihii markii la dhistay oo tiyaatarka ayaa saddexdii kooxood laysku daray waa beri loo bixiyey marka waagaas ayaa anaga istiinka horta noosoo istiin fiicanaan helnay si fiican ayaana loo maareeyey oo arrinteenii qalad miisis wax walba annagaa is xukumayna markaas marka farxaddaas ayaan xasuusanahay markii tiyaatarkii aan arkay oo madaxweynaha farmaajo oo dhagax dhigayo iyo prime ministerka dhayre aadaan ugu farxay inaan soo imaado oon ka qayb galo sharaf weynay ii tahay waa ku faraxsanahay marka burburkii kadib dawlado badan aana soo maray laakiin dawladdan waxay u muuqataa marba hadday tiyaatarkii noo dhisayso inay tahay tii maaragtay tii maxaa tidhahdaa dawladdii oo kale hadaysta ee sigi maayatuuto oo kale waxaan ku jiray horta kaban caadiyaan ku qabtay markii dawladda dhalatay dhabarka dawladda eego qaybtaas hadda way ka maqan tahay xooggadaasan ilaasho dhabarka dawladda eego shicibka dhiiran ilaasho hadda dibaan u duubi doonaa dhabarka dawladda eego dawladda federaalka shicibka dhiiran ilaasho dhabarka federaalka eego xoogga dhaasho shicibka dhaas dhiiran ilaasho marka maanta waa maalintaydii maradii tiyaatrkii naloo dhisay farxadiima laabna aniga sidaasaa noo imid waa mahadsantihin
kaasina wuxuu ahaa fanaanka weyn salaad maxamed shardi salaad derbi oo ka hadlayay shir jaraa-idoo hadda si toosa loogu qabanayo tiyaatarka qaranka soomaaliya weli halkaas aad nagala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
marba mar ka dambeysa waxaan idiin soo gudbinaynaa arrimaha ku saabsan ololaha isxilqaan welina waxaa socda shirkii jaraa'idda abwaan xusmaan cabdillahi guur ayaa markaa ku wareegsanaya in wasaaradii warfaafinta ee hoosteedayey national theatre ay maanta shaqada ku jirto oo nadaafadii iyo dhismihii iyo adyaan la tuuran yahay hudbaheedii iyo dhigaheedii iyo xaqinkeedii iyo istoobaheedii iyo microfonkeedii iyo kaamiradeedii ay soo qaadatay oo aan loo kala harin wasaarado badan ayaa noo yimaada toddobaad kasta oo halkan ka shaqeeya hase yeeshee wasaaradda warfaafintu waa ka duwan tahay intaas oo wasaaradood maadaama ay tahay goobtii oo hoos imaanayay golaha murtida iyo wacyigelintu waxa waaye kalama ay ka harin wax awoodana laba ay ka harin maantana waa u jeediin shaqada socota qiimaheeda iyo xoogeeda waxaan aada ugu faraxsanahay sida agaasimaha guudba uu sheegay inaan ku soo dhaweyno maanta tiyaatarka oo uu shaqadii iskaa wax alqaan uu nala qabanayo salaad maxamed sardi salaad derbi oo labaatan sano ka maqnaa dalkiisa hooyo una yimid sida uu sheegay marka uu arkay madaxweynaha soomaaliya oo dhagax dhigaya tiyaatarkii ay ku dhalatay inuu soo baxo dalkiisa hooyana uu ku soo laabto goog joog loogu ahaado indhihiisana uu ku arko waxaana rajaynayaa isagoo qurux badan inaan mar kale ugu dhigno xaflad soo dhaweyna waa uga mahad celinaynaa waa halyaygii ugu horreeyey ee markuu arkay iyadoo dhagax la dhigayo haddii alla guroo go-aan inta qaato soo bax marka aad ayaan ugu faraxsan nahay kalaad kusoo dhawow dalkaaga hooyo kusoo dhawow isxilqaan kusoo dhawow golihii murtida iyo wacyigelinta waa ku faraxsan nahay joogistaada iyo waxqabadkaaga waxaana kugu tegaynaa awood badan iyo magac weyn oo ummadda soomaaliyeed aad ku dhex leedahay inaad wax badan ugu soo kordhi karto waa mahadsantihin
guure ayuu oo qayb ka ahaa shirka jaraa'id ee lagu qabtay tiyaatarka qaranka soomaaliya shirka jaraa'idna waxaa si toosa u wada qabtay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta banaankii weynaa salaad maxamed shardi salaad derbi iyo weliba maareeyaha tiyaatarka qaranka soomaaliya cusmaan cabdilaahi guure weli waxaad nagala socotaan barnaamijka gaarka ah ee ka baxaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijkeeniina weli halkii ayuu inooga soconayaa oo hadba waxaan waraysan doonaa ciddii aan isleenahay si weyn ayay uga qayb qaadanaysaa ololaha isxilqaan hadda sidaad maqlaysaan waxaa loo yeerayaa shaqaalihii ku qornaa ololaha isxilqaan ee ka socday wasaaradda warfaafinta soomaaliya si ay usii laba jibaaraan shaqadii ay ka hayeen tiyaatarka qaranka soomaaliya waxaana u yeerayaa agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha soomaaliya agaasime cabdiraxiim ciise cadow waxaan idiin rajaynayaa wakti wanaagsan inaad ku dhegaysataan barnaamijkan gaarka ah oo aan idinkaga soo teginayno stuudioha kumeel gaarka ah hadda aan ka furnay tiyaatarka qaranka soomaaliya intuu socdo ololahan isxilqaan ee maanta shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ay ku madalan yihiin cabdirasaaqow
cabdirasaaq maxamed faarax shiile aad baad umahadsan tahay dabcan saaka waxaynu ku sugannahay xarunta tiyaatarka qaranka waxaa la odhan karaa maanta uu ka duwan yahay maalmihii hore tiyaatarku siduu ahaan jiray anigu waxaan joogay sidaan dhegeystayaasha hore uu sheegay saddex iyo toban cisho horaan joogay saaka ayaa waxay ugu tahay subaxii abriil tobnaad cabdirsaaq marka waxaa la odhan karaa uu ka duwanya sida hore
waya maxaa kuu baxaya nda intaas oo dhan waad soo joogtay de waxaa ii baxaya cabdirasaakow shaqadii isqalqaan oo dabcan de waxaa qaatay dhabaha wax wada qabsiga xaqiiqatan dadkii oo dhan iyo wasaaradii oo dhan dhammaantoodba wax wada qabsigii waa isku dhammaantiiba gacmaha la seertaa waayahay aad iyo aad aad umahadsan tahay daacada bal kulaabana daacada ka hor markaad aragtay oo kala derbi oo dee soo galay tiyaatarkii kale wallahi cabdisaaq horta waxa weeyaan dhacdo kasta waxay leedahay xusuus gaar ah waxaa igu soo dhacayo horta yimid afartii riwaayadoda caanka ahaa runtii aan aadka u yaraaye kun iyo sagaal boqol iyo afar labaatankii sida sanadkaas lagu soo bandhigay gooraha murtida madadaalada ay ugu horeysay riwaayadii ahayd nabsidka jacaylka qabriga jacaylka xuskii jacaylka xoog baa laga jacaylka iyo xisaab ku lahaa oo abwaan maxamed cabdullahi caiis sangud cabdirasaaq oo runtii uu sameeyey markaan waxaan ahaa afar sano jir baan ahaa riwaayadaha lagu soo bandhigayay halkan afarta riwaayad ku jirta riwaayad ka mid ahayd riwaayadaha ugu naxdinta badnaa soomaaliya taariikhda soomaaliya soo maray qabriga jacaylka
dhigi maayo tuutaha waxay ahayd kun sagaal boqol iyo laba iyo labaatankii dani kala sarkiisa soo militariga kooxdii horse ciidanka xooga dalka soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii la aasaasay weli markii dambe waa beri la asaasayey fanaaniintii ama abwaaniin laga keenay kooxda horseed ayaa ayaa lagu aasaasay oo waa beri oo dhan dee dhammaantii military bay wada waxaan kugu soo laabanaya mid ka mid a midaajibisyaasha hobolada waa beri ayaa ila taagan bal magacaa ku bilow cabdiqaadir nuuridi cabdiqaadirow
ka waran arrimahan ku saabsan tiyaatarka maxaa lagu sameynaya wallahi aad iyo aad iga fiican sababta dee tiyaatarkan in badan guursanayo soma waxaan ujeeda muuqaalkiisa ya waa mid la yaab leh maanta inta isku tagin shaqaan waad yaabaysaa waxaan rajaynaynaa haddii alla yidhahdo inaan riwaayad ka dhigno riwaayadii cabdiweyne inaan udhigno si hore inaan kusoo celino inaan rajaynaa hadda fanaaniinta waabeedaan waaya xilligaad soo gashay iyo maanta ka waran xilligii dee aada aada kuga qayb qaadan jirtay riwaayadaha iyo maanta xilligaasay xilli baa ahayd haddana maanta xilli kale ya laba xilli keliyi xilligaasay xilli barwaaqa ahayd haddana xilligaana waxaa ujeedaa si oo kale inay kusoo socdaan ka qayb ma ka tahay in kasoo gooda laga faa'iidayo maalinta in kastoo dee nin cuslaada aad tahay maya maya waa laga faa aad iyo aad looga faa'idaya aada iyo aad aad umahadsan tahay mid kamid a midaajiliistayaasha walada waabere ayuu ahaa oo barnaamijka gaarka ah ee isxilqaad nagala qaybgelaya goordow de waxaan wareysan doonaa sidoo kale abdirasaaq oye cabdirasaaq maxaad faaraxsiinaya saaxiib de waad aragtaa shaqada waa socotaa fanaaniintii shaqaalihii caadiga aha ee wasaaradda warfaafinta oo horkacayo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala sidoo kale agaasimo waa xeedadii agaasimihii cisiga diiban cabdi cali agaasimihii radio muqdisho cabdisaxdaa tete waxaa odhan karaa wasaaradda looma kala hadin maanta dee inaguna waa innagaa xilli hore ayaynu soo gallay oo aynu weli weynu joognaa weliba dhegaystayaasha waxaynu u ballan qaadanaa dee iyadoo muuqaaladiina cabdirasaaqow inaynu dhegaystayaasha aynu aynu aynu usoo gudbin doono warbaahinta qaranka oo waxyaheeda kala duwan ay ka heli doonaan hadda waxaanu ku sugannahay goob shaqadii baa laga yar naftay hadda dib loogu laabtay cabdirsa waayahay marka waxaa la taagana cabdullaahi kulmiye cabdow cabdullaahi o de waa diiga waayo aragsantaa tiyaatarka qaranka
aad baad u mahadsan tahay cabdirasaaq maxamed faarax waxaanu ku sugannahay golaha murtida iyo madadaalada waxaan qayb ka nahay dhammaanba shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee maanta ayagu u go'doomay inay isxilqaan ku dhistaan golaha murtida iyo wacyigelinta golahan aan iminka idinkala hadlayo national theatreka waxaa la aas-aasay sanadii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii aan soo koobo maki xaaji banaadir waa taqaanaa lixdan iyo sideedaan idaade waxaa ila taagan iminka maki makio bal theatrkan xilligii aada bilaabaysa qaab ku ahaa qaabkaa ma aheen hadda waa ogtahay waa isla joognay qaabkaa ma aheen waa ka bedelnaa maanta ha marka hadda iyo markaas maxaa fariin ah shacni badanuu soo maray ma aho wax iskama weydiinayno ma og tahay xaaladaha qaarkood marka hadda dib u dhigsiyaa labadaa in afmaaladana iyagana mooraalkooda la dhisana waa rajaynaynaa ilan wax dhismaha u baahan dhagax iyo derbi keliya ma aha dadka naftooda in la dhiso waa u baahan yihiin insha allah in afmaaladana la dhiso la farxad geliyo waa rajaynaynaa maxaa yeelay laab degan alleyli khaado ay yidhaahdaan soomaalida waad arkaysaa tirkadee wax u socdaan koley meeshaan goobjoog ku wadanahay wa waa howl socoto waayo maasha allah
markii maanta haddii la arko dad ay ku arkaan dadka adigoo dambiil qaadaya adigoo badiirkii dhinac ku dhegan fanna lagugu yaqaana ka waran bal hawshan oo kale aad qabato goormaanka ugu dambaysa hawsha xooga ah ama dhismaha ah arrintu saas maahan hawshan howl oo oo oo labada haayo waaye marka shaykalka iyo iyo iyo magacyada lagu socdana adima lagu akrinaayo marka kaalintaada qaado maaragti kaalintaada qaada ceeb maaha maanta kaalintaada qaaday taagantaa soomaalidu waxay tidahdaa rakoorkiisa ha cabanin mahmaha waayo marka wadajirka iyo iyo wax wada qabsiga naftiisa soomaalidaba zaminadan diyaar uma ahayn marka alxamdulilah rabbi alcaalamiin xaaji marka xaaji banaadir maadaama aad xaaji tahay bal iga waran isxalqaan wax ma ka jiri weli adiga
howl socota waaye taliibka sideedaba waktiga ay leedahay macnaha degdeg kuma fiicno marka horta indhaha waxaa laga aruuriyo indhaha indhaha waxaa laga aruuriyo si loo helo baacadda mawluuca laga hadlayo si loo helo marka xaaji xaaji marka xaaji banaadir aad baad umahadsan tahay weli waxaanu ku guda jirnaa howlihii ishalqaan mid ka mid a ciidamada booliska oo agtiida taagan oo waajibkiisa gudanaya saaxib bal ka waran hawshan iyo saaka sidaa u aragtay
hawshaan waa hawl gacana weejirda wax ku qabtaan baa layidhi maadaaba anagu aan waayeelnay oo dadkii aan u waaweynnahay waxaan rabnaa in dadka dadka ku daydaan annaga lagu daydo kuwa yareer nakuda lagu daydo nagu daydaan maadaama hadda aan soo joogno dal lagu tahayo in dil loo bilaaba wax loo baahan maxaan dalka la dhisin cid wax ku dhisay guriga aad degan tahay
waa garta marka see kula booqataa niyadda shaqaalaha dadka shaqaynaya qaabkay wax u qabanayaan maadaama aad ciidamadii booliska tahay oo aad korjoogto tahay oo amnigii iyo wixii aad qayb ka tahay see waxaan fariin ahaan ay kugu muuqdaan
waxa keliya oo dalka oo aan ka qaban noo igmadaa waxay tahay amniga iyo shaqada waxaan u arkaa waxaa weyn taariikhda baasigelay maadaama tahay maanta saabisha shanteedii oo aan la soo kulmay waa ka faraxsanahay siyaasa oo saddex bilood kahor si kale ahaa saaka si kale uu leeyahay marka dadaala waa gaara waana gaaraynaa insha allahu dadaala haddaan weli waxaad nagala socotaan raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaanu ku sugannahay golaha murtida iyo wacyigelinta maryan amiin waxa ay ka shaqaysaa xafiiska ra-iisul wasaaraha waana ilaa maalintii isxilqaan bilowday ayay goobtani taagneed maryan bal waxaad iga warantaa horta bal ka waran maanta wasaaradda warfaafinta maxay uga duwan tahay wasaaradihii hore ee halkan hawsha ka qaban jirtay
wallaahi waa mahadsan tahay maalinba maalinta ka dambayso shaqadu waxay sii dardar way sii dardar badnaanaysaa maanta waxaa noo timid wasaarad cajiiba oo uddaheeda iyo dhigaheeda wadata wasaaradda warfaafinta haddaayana mar waa hadle waxay qaadayaan baabuurkii afraad oo qashina waxa gudaha waxa ku jiro qayb la shaqaynaysa injineerada banaanka shishe waxaa nadiifinaya gabdho ka tirsan wasaaradda waxaan leeyahay howl aan la arag oo la maqal ayaa ka socoto maanta meesha waa mahadsantihi
maryan amiin xafiiska ra-iisul wasaaraha aad bay u mahadsantaha daal fara badanna waa uu ka muuqdaa gabadhan ilaa maalintii isxalqaan ayay taagnayd dabcan waxaa idinla hadlaya waa cabdullaahi kulmiye waxaan dib hadda aan toos idinkugu celinayaa cabdirasaaq xaaji saleebaan si uu barnaamijka halkiisa inooga sii wado
waa tahay dhegaystayaal aad iyo aad ayaan idinka mahad celinaa sida wanaagsan ee ugala so ugala socotaan radio muqdisho xaruntiisa dhexe magaalada muqdisho oo maanta tibinta tooska idinka imanaysa xarunta tiyaatarka qaranka oo dabcan gudabis lagu samaynayo meel kastaad joogtaanna waxaa idin leenahay maalin wanaagsan iyo silqaan iyadaynu ku dhex jiro barnaamijkii gaarka ayaan ugu talagalnay isxilqaan ee saaka ka baxayay radio muqdisho ayaa hadda garabkayga waxa taagan agaasimaha waaxda horumarinta tababarada ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya waa mudane ismaaciil macalin cabdulaahi waxaan jecelahay bal inaan ismaaciil aan kusoo dhaweeyo ismaaciil dabcan waxaa xusub mudan in maalin kasta oo intii shaqada isxilqaan ay socotay aniga ismaaciil waxaan isku ahayn isku tiin ama isku koox tiyaatarka qaranka ku sugan waxa uu wakiil uga yahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka soomaaliya shaqada tiyaatarka ka socota ismaaciil ayaan waxaan jecelahay in aan weydiiyo bal farqiga u dhexeeya maanta iyo maalmihii hore dabcan ismaaciil oo waxaynu soo joognay de maalmo kale oo aan maanta ahayn xaas kala dugaya
bismillahi raxmaan raxiim raadi muqdisho waa iyo shaqaalihiisa aadaan ugu mahad celinaynaa maalin kastana way nala joogaan oo sidaan oo kale nogala soo qayb galaan maanta iyo shalay runtii markaad su-aal iga weydiiso waxa waaye isha markhaati ah waaye wixii meeshaan yaalay waa la wada ogaa maanta oo afar iyo toban wasaaradood ay ku tahay wasaaradda warfaafinta waxaa halkan laga qabtay shaqo aada u culusa laga qabtay oo isha markhaati ay tahay oo qof kasta itimaada ay arki karto shaqaalihii iyo meesha ay maraysa hawsha ay qabteen iyo guud ahaan dhismihii tiyaatarka qaranka runtii waxaa shaqeeyay afar iyo toban wasaaradood waxaan rabaa inaan idinla wadaago si aad ula socotaan jadwalka meesha uu maraayo wasaaradda shaqada ayaa bilowday howlaha guud caafimaadka boostada isgaarsiinta dhalinyarada ciyaaraha gaadiidka iyo duulista hawada dekadaha maaliyadda batroolka iyo macdanta beeraha iyo waraabka ganacsiga iyo warshadaha xanaanada xoolaha dastuurka iyo maanta afar iyo toban wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha beriga hore la dhihi jira maantana kolley wasaaradda warfaafintayaa loo fitaray runtii farxad ay noo tahay in aan maanta waxaan waxaan rabaa inaan qiro wasaaradda warfaafinta kaalinteeda maanta subaxdii aroortii waktiga loogu soo talagalay inay shaqada lasoo galana way soo galeen uniformkooda iyo goloveskoodana way ku yimaadeen iyo koofiyadahooda waxaa muuqata shaqada ay qabteen shaqo aada u culus waaye walow qiimaynta ay mar walba noo harsan tahay maalin maalinta ka dambaysa waxaan isleenahay wasaaraddan ayaa koob ka qaaday oo number one ah haddana wasaaradda wasaaradda ka dambaysa way isla cuslaysaa hase ahaatee wasaaradda warfaafinta waxay keentay cudud xoog muruq iyo waxay keentay awood aan la qiyaasi karinin ismaaciilow aan kaa dhex gale dabcan anigu waxaa ka mid ahaa wariyaashii warbaahinta qaranka ee maalintii shaqadani bilaabatay ilaa iyo maanta kula qoraa ma la odhan karaa wasaaradnimo wasaaradday ka dambayso weshaaga jirta aada iyo aad aada iyo aad waxay ku bilaabatay si la garan karo oo tartiib ah oo xataa shaqaalaha qaarkood markay shaqada soo gelayaan maxaan qabanaa iyo su-aalo badan ayna weydiinayaan oo ay la tahay inaysan waxba qaban karinin laakiin maanta waxay maraysaa maalinba maalinta ka dambaysana ay maraysay awood iyo xoog inay ku yimaadaan iyo qalab shaqaaluhu inay ku yimaadaan moral inay ku yimaadaan inaan u sheegno mar walba tartan inay tahay tartankaasna uu ka muuqdo meeshan cayaaru waa gelin dambe gelinka hore ayaa la marayaa hadda waa face one face two ayaa la geli doonaa waa lagu soo noqon doonaa shaqadan tiyaatarku markuu noo dhamaadana isxilqaanku wuu soconayaa isxilqaan ma aha inuu ku ogyahay tiyaatarka qaranka meelo kale goobo kale oo ku dhadhow ayaa la dhisi doonaa kama hor dhacayno insha allah waxaan sugaynaa doorka shaqaalaha inuu dhamaystirmi doono sida sida loogu talagalay ismaaciil adigoo wato waxaa tahay wakiilkii wasaaradda shaqada marka laga soo gudba hay-adaha dawladda kuwa madaxa banaan maxaa ugu talagashay run ahaantii waxaa soo socda barnaamij xoogan oo ururada bulshada rayidka ay kasoo qaybgelayaan sida jaamacadaha ardayda iskuulaadka iyo ay kasoo qaybgeli doonaan dhammaantoda oo lagu dhisi doono maktabada qaranka run ahaantii dhawaanna wuu bilaaban doonaa barnaamijkaas waxaa dhagax dhigi doona mas-uuliyiinta sarsare ee sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ama ra-iisal wasaare khayre insha allah waa sugaynaa waktigiisa waxaana rajaynaynaa in tiyaatarka qaranku muddo kooban uu kusoo gebagaboobo waxaa wasaaradda wasaaradaha dawladda ama hay-adaha dawladda aan dhehe iyo ururada bulshada rayidka wada jir ah ay ka qaybgeli doonaan dhowaan insha allahu markii tiyaatarku uu gebagabo ku dhow yahay insha allah waxay ka wada shaqayn doonaan maktabada qaranka sida aan isleenahay sida aan ku wadno sida ay nala tahay sida aan rajeynayno sida aan jecelnahay waa gartay hadda wasaaradda warfaafinta ayaa maanta ku jirta isxilqaan wabillahi tawfiiq maa la yidhi ma lagu kala faataxeese maanta hadday galaan mise wax kalaa dhiman
shaqo badanaa dhiman run ahaantii saakay aroortii hore waxay bilaabeen laba gaari oo waxay qaadeen maxaan ku idhahdaa qashin naga yaala meel dhismo laga bilaabi lahaa gaarigii saddexaad ayaa hadda soo gelaya sidoo kaleeto waxay soo nadiifiyeen kor meesha masraxa loo yaqaanay ama fanaaniintu istaagi jireen markay heesaa qaadayaan halkaasoo qashin badan isagana naga yaala sidoo kaleeto alaab fara badan oo jajab oo ka hartay alaabadii waagii oo yacni qolooyinka wax qaataana ay xataa u taagi waayeen inay qaataan laftirkooda way qaadeen marka aada iyo aad maanta waxay aheeda maalin shaqo oo xoogan ilaa haddana waa ku jirnaa shaqada waxaan soo galnay aroortii haddana wasaaraduhu mar kale ma kusoo laaban doonaan mise mid kastaba mar un baa la isticmaalaya
waa kusoo laabanayaan waa rotiin socda waa jaranjaro socota soddon iyo laba hay-adood ayaa dhammaanaynaa soddon iyo laba maalmood kadibna dibay kasoo bilaabmaysaa haddana wasaaradda shaqadaa soo bilaabi doonta sidaas ku soconaysaa insha allahu labaatanka bisha waxaa ku toosan oo noo imaan doona soddon iyo labadaas ma xafiisyada dawla keliya soddon iyo labadaasi waa hay-adaha dawladda lix iyo labaatan wasaaradood iyo waxa waaye xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka hay-adda qaxootiga qaranka iyo akademiyada afka soomaaliga jaamacadda ummadda soomaaliyeed sidaas ayaa loo howlgeli doonaa insha allahu waxaa jira guddiyo madaxa banaan insha allah ayagana aan rajaynayno in nagu soo biri doonaan laakiin hadda jadwalkeena isxilqaan intaan ayaa noogu qoran waxaan rajaynaynaa jadwalkale iskedulka inaan weynayno maadaama fariimo ay naga soo gaarayaan dad aada u fara badan oo kale oo mas-uuliyiin ah oo rabaan inay kasoo qayb galaan ama ha ahaato dhinaca bulshada raiska ama ha ahaato dhinaca maxaan ku idhahdaa dowladda
kaasi waxa uu ahaa ismaaciil oo ah howlwadeenka wasaaradda shaqada ee tan iyo markii la bilaabay baa ku sugan golaha amursida iyo wacyigelinta isxilqaan ayuu qaybka yahay cabdirasaaq maxamed faarax shiine aan guddiga kugu celiyo dhegeystayaal waya aada ubaaqsan tahay cabdulaahi kulmiye cabdo iyo madaxa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha uqaabilsan arrimahan isxilqaan lagu dhisayo tiyaatarka qaranka soomaaliya mar kale waxaan idin leenahay dhegeystayaal wakti waa idin wacnaado barnaamijka gaarka ah ee isxilqaan ee ka soconaya raadiyo muqdisho ayaan ku guda jirnaa wariyaal ayaa sidoo kale qeybaha kala duwan ee warbaahinta madaxa banaan ka soconaya ka socda ayaa ka shaqeynaya sidii ay u baahin lahaayeen barnaamijka isxilqaan ee lagu dhisayo tiyaatarka qaranka soomaaliya oo maanta ay ku jiraan wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya shaqaadaheeda kala duwan faarax ayaa ila taagan oo ka socda t v-ga universal faarax aye
aada umahadsan tahay cabdirasaaq aad iyo aada ugu faraxsanahay hawsha qaran oo meesha ka socoto isxilqaan oo ahaa hadalkii uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxmed cabdullaahi farmaajo aad iyo aada usoo dhaweyneynaa maanta waxaa ka shaqeynaya wasaaradda warfaafinta shaqaalaheeda dhammaan oo hawsha soo gaartay marka annagana qayb ayaa ka nahay wasaaradda warfaafinta iyo guud ahaan warbaahinta maantana waxaa halkan u joognaa inaa ka shaqeyno waxyaabaha laga shaqeynayo inaa tabino hadduu ilaahay idmo marka warbaahinta uma kala harin baa leedahay hadday tahay warbaahin qaran ama warbaahinta kale madaxa banaan maya looma kala harin warbaahinta sidaa ogtahana guud ahaan waa isku duwan yihiin sidooda banaan marka looma kala harin warbaahintii oo dhan waa dhan yihiin waxayna ku midaysan yihiin warbaahinta oo idil wasaaradda warfaafinta waya farax aad baad umahadsan tahay shaqadaada si waafaqsan insha allah allah kugu aad iyo aada umahadsan tahay waya aada umahadsan tahay farax oo kamid ah wariyaasha t v-ga universal ayuu ahaa oo maanta qayb ka ah wariyaasha yimid inay tabiyaan allaha isxilqaan ee ka soconaya tiyaatarka qaranka soomaaliya cali cabdiraxmaan aadan ayaa iminka ila taagan cali dina waa mahadsan tahay dhegeystayaasha waa muhiim sidoo kale waa mahadsan yihiin maanta isxilqaan ayaa kalsanka wasaaradda u ahaa siyaasadda qaranka ayaan joognaa halkaas ayaan ka wadna oo xilqaan qayb ka ah marka si fiican ay u socotaa waxaana ay waajib oo qaran markaana dastuuri ah in la dhiso wadanka xilqaan oo madaxda dowladda ay soo hindiseen markaana ah barnaamij aad marka la yidhaahdo dhanka waxtagka maadaama dib u dhigta dalka oo golaha dawliga ah oo tiyaatarka hadda laga bilaabay oo ay sii socon doonto ilaa wadanka dhammaan hay-adaha dowladda ee magaalada muqdisho ku yaala laga dhigo kuwo sidoodii hore iyo si ka farxoona waayahay nino dharkii isxilqaanna waa wadataa sidoo kale jaakad ayaa kasii hoos wadataa musulka kulal jiro mase ololaha ayaaba ka weyn shaqada ayaa ka weyn kulal iyo qabow maanta ma aha waa hawsh waa hawl waxa waaye faraha iyo maxaa la dhihi jiray aan iskula tegay waaye marka nooc kasta ayaa shaqada qashin gaarin la saarayo wax meel laga bixinayo dambiil la tuurayo baas waxaa waaye waa qofkii arkayna looga sheekayn kara waayo aad iyo aad umaasan tahay wariye cali cabdiraxmaan aadan sidoo kale wariye irshaad ayaa ila taagan cabdiqaadir aad baad umaasan tahay shiine halkan saaka waxaan nimid adiga baaraa labadii karuurnimo waxaa u nimid shaqada qaran ee shaqaan dowladdu ay iclaamisay dabcan aniga markii aan shaksiyan kaala hadlo waa markii ugu horreysay ololo noocan oo kale aan ka qayb qaato dowladdii dhexeeda soomaaliya aabayaasheen iyo dadkii laga horreeyey waddankan iskaa waxakasta ayay kusoo dhiseen marka maanta waxay taagan tahay doorkii dhallinyarada marka daawanayo waa dalkaagii ayaa halkudegada meesha ka muuqday agwaanada iyo dadka kale ee haldoorka ah ee goobta lisiilis ay ku heesayeen dabcan dalkan marka marxalad kala duwan buu soo maray maanta marka doorkii dhallinyarada la taagan yahay marka waa in loo istaagaa xilli ay xilligan ka mudan tahan uma malaynayo inuu jiro marka waxaan rajaynaynaa in shaqadan aysaan kusii socoto doorkaasna aan soo nooleyno dhallinyarada fikirkii laga haystay fikirka duwan aan aan la nimaalno oo dalkii shalay dhallinyarada la sheegayay ee ladhahay gacmahooda isku buriyeen inaan maanta aan dib ugu diyaarnaha dalkan oo aan doorkeena qaadano
aada umaasan tahay aada aad aad iyo aada umaasan tahay aywaya weli waxaad nagala socotaan barnaamijkeena gaarka ah ee ka baxaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya nimanka waxaa ila taagan agaasimaha tv-ga qaranka liibaan cabdicali agaasima kusoo dhawow barnaamijkan gaarka ah ee ka soconaya raadiyo waa mahadsantaha shiine waa dhawa waayahay wallahi isxilqaama qayb baa ka tahay mase dee madaxda ku kontarooleysa shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayaad kamid tahay maya aniga shaqaalaha wasaaradda faafina ka tirsanahay shaqaalaha dawladda soomaaliya ka tirsanahay marka waxaan kamid ahay dadka shaqaynaya ekonomida iyo dadka wax kontroolaya waayahay dadkale dawladda sideed u aragtaa marka shaqo qaran adoo ku jira shaqo kaloo sii dulsaar oo shaqada qaranka inaad sii qabato walaa shaqada qaranka waa noocay badan tahay anaga qaybtan oo kaga daray wargaarsiinta iyo wacyigelinta xiriirda leedahay laakiin haddana man power dawlad soomaaliyeed diyaar u ah inaan shaqo u qabataan nahay marka meesha naloo diraba inaan shaqo ka qaban waa ku qasbannahay dad annaga awowayaasheen iyo abayaasheen oo naga duruufo adkaay ayaa ayaa hay-adaha noocan oo kale dooda iskaa wax u qabto waxa la dhihi jiray kusoo dhisay qaybo badan oo kamid ah haddana irqaan oo isaguna iskaa wax u qabto oo si kale loo dhigay ah in lagu dhisaayo hay-adihii dawladda waa wax aada u fiican marka inaan ka qayb qaadana sharafay noo tahay oo aana la kugu boosayn hadda kadib in isxilqaan wax lagu dhisi jiray anagu aan leenahay isxilqaan aan wax uga dhisayna dalkii afirkeena doorkeena qaadanayn aad iyo aad waa mahadsan yahay agaasima liibaan cabdi cali ayu ah agaasimaha t v-ga qaranka oo barnaamijka gaarka ah ee nigala qayb gelayay waxaa markaa ila jooga ibrahim aadan maxamed ibrahim ayin aad iyo aad cabdirasaaq aad baad umahadsan tahay hawshii qaranka wadnaa la xiriirta isxilqaan kullay dad badan ayaa goobta ku sugan oo agaasimayaasha wasaaradda intooda badan ah shaqaalaha dhammaantooda oo qaarna ay weli maqan yihiin laakiin maanta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa iska leh hawshan hawshii lanoo igmaday oo madaxda ugu sareysa dalka ay soo jeediyeen ahayd in dalka la dhiso iyadiina meel wanaagsan ayay noo mareysaa maanta kaalinteeni naga rabay ka dhalinyaro ahaan ka wasaarad ibrahim oo maanta meel lagaa taabsabadeed adigoo dhan bisa kaa daayay waxaa kaloo sii jira qofka mogtahay markuu exercise badan sameeyana maxaa kala jeeda shaqo badan macna shaqo badan laakiin aniga horena shaqooyinka wax ka horeeya kale aan qabto oo nin iska caalmiinta badan oo xooggiisa aan uusan ilaalinin oo wax kasta oo qofka u qabanaya ayaan ah marka dalkayga marka marka ilmaha ka shaqeyda imaanta ka waran dib waxa
horta haddii arrintan keli waxaan filaya inay kabtan kaa tahay laakiin dad badan oo xasuusahaas gale horta way ila joogaan ceebna maaha shaqo hore oo ahayd in inta soo shaqeynayan isino ani ceeb uma arko laakiin ani kuma soo shaqeyn jirin haddana nin xirfadlo oo cajiiba cajiiba iska ahay bal arrintaas imaana insha allah waayahay aada buu umahadsan yahay ibrahim aadan maxamed ayuu ahaa oo kamid wariyaasha warbaahinta qaranka soomaaliya oo igala qaybgelaya barnaamijka gaarka ah ee aan ku teginayna isxilqaan maanta waxaa joogay isxilqaan lagu dhisayo tiyaatarka qaranka soomaaliya shaqaalaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya waxaana horkacaya agaasimayaasha wasaaradda oo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan sheekh yuusuf alcadaala waxaan barnaamijkan idinkaga soo tabinaynaa stuudiyaheena kumeel gaarka ah ee tiyaatarka qaranka soomaaliya halkaasna waxaa lagu lagu sameynayaa ololaha isxilqaan oo tiyaatarka lagu dhisayo abwaano fara badan iyo weliba dad usoo jooga xilliga tiyaatarkan oo aada u qurux badnaa oo aniga iyo inta kale ilamidka aanan nasiib u helin inaan aragno tiyaatarkii oo qurxoon maanta halkaa wada joogay waxaana meesha isugu yimid dad yaqaan tiyaatarkii oo qurxoona iyo dad yimid tiyaatarkii oo burbursan hase yeeshee aniga intaan ila midka haddii aan sii noolaano waxaan arki doonaa tiyaatarkeenii oo sidii beri ahaan jiray si ka qurxoon loo qurxiyey oo marka ay si weyn uga shaqeeyeen shaqaalaha wasaaradda warfaafinta soomaaliya intaas waxaan kusoo xiraynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aad kala socoteen stuudiyaheena kumeel gaarka ah ee tiyaatarka qaranka soomaaliya barnaamijka lamid ah inta aan ku kulmi doona waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo barnaamijkan gaarka ahna waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdirasaaq maxamed faarax shiino waxaan u mahad celinayaa wariyaashii igala qayb galay oo cabdirasaaq suleymaan iyo cabdullahi kulmiye ay kamid ahaayeene nabadgelyo stuudiyaha raadiyo muqdisho ee sideedaad ayaan markaan idinku celinayaa
Yeah.
haya oo adduunyada ku aragno nuna qumbadani yahay dalkaaga isqaa
Dalkaga iska qaad